Webiga Shabeelle ee mara tuulada Baare ee hoos timaada magaalada Jowhar ayaa ku fatahay tuuladaasi, taasi oo sababtay khasaare baaxad leh oo soo gaaray gabi ahaan dalagyadii ugu beernaa sanadkan dadka beeralayda ah. Mahdi Cali Maxamuud oo ka mid ah waxgaradka tuulada Baare ayaa Redio Isnay uga warbixiyey fatahaadda webiga Shabeelle uu ka geystay tuulada iyo khasaaraha ka dhashay.
wiilkii wuxuu ku sameeyey xali ee tuulada Baare xali abaaris qoon sax iyo idin sax waxaa ka ka tahay tuulada Baare wiil waayo saaka iyo tobankii ayaa lagu dhintay la arkay shan mitir iyo dhinac saaki oo baxsan ayaa lagu dhintay ilaa iyo toban mitir ay gaartay caawale insha Allah aadan lagu guulaystay waa soo gabagabeeyey xerooyada waxaasna xali wafdaad wadaa sax waaye aad iyo aad xalinta loo sax u baxay ilaa iyo laba iyo tobanka maanta waa sixiyey beero aad iyo aad u baac weyn u gooyey ilaa iyo laba boqol eetar saddex boqol eetar oo beere waa go-een inta uu jeeda uu saaran yahay hadda naftikaa biya waa sicila waa la gaabay mooyi fasaada beero goyn ku dheelin waa waa jirtaa
waa gartay ma dalagyo keliya ayaa halkaasi ku baaba-ay mise waxaa jira biyo gudaha usoo galay gudaha tuulada
maya tuulada biyo usoo galay biyaa beero bay fasaadiyeen ay ku dheeleen wax tuul soo gal ma jiraan waa gartay mahdi sida aad ka dhawaajisay in biyahaasi ay soo baxeen xalay islamarkaana aad ku guuleysateen caawa xiritaankeeda sidee idinku suura gashay in aad sameysan xiritaanka biyahaasi
xiritaanka horta waxaa lagu guuleystay iskaashi badanaa ka dhacay oo saaka waxaa soo goognaday maamulkii dowlada gobolka dowlad sii shabeelle gudoomiya degmada iyo gudoomiya gobolka ku jiro waxaa la keenay agabkii leerarkiisa lagu hirgeli lahaa tuulada waxay bixisay oogii ilaa iyo iyagana wixii laaman oo guri oo xaafada yaalay biyii weligaasho haddana meel adag oo biri aan jabsanayno caree adagta eed aada u saacidin dhinaca kale gudoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada cusmaan maxamed mukhtaar baarey oo ku sugnaa goobta ay ka baxday boqda islamarkaana qayb ka qaadanayay xiritaanka boqdaasiha ayaa sheegay in ay ku guuleysteen in gebi ahaanbaa lasoo gabagabeeyo boqdii ka fatahday tuulada baarey ee gobolka shabeellaha dhexe
marka xigta madaxweynaha dowladda hirshabeelle oo si garandoori ah ugu jiri maxaaladhiga khadka naguna dhiirigeliyey inaan intaan ka soo xirno aan soo bixin haddana amarkiisaan ku joognaa in caawa wakhti kasto ay nagu qaadato aan soo gebagabayno sidaad arkaysiin boqolkiiba siddeetan iyo shan ilaa iyo sagaashan way xiran tahay hadduu ala yidhaahdane sida uu nagu amray madaxweynuhu ayaan samayn doonnaa wakti kasta inuu qaado dee caawa waaga nagu barya xataa waa joogi doonnaa hadduu ala yidhaahdo waxaan kaloo u mahad celinaa gabar lagu magacaabo xaajiyo axmed sheikh oo si mutawacnimo eh garasho leh u soo gurmati iyadoo waddo kun loor noo keenti nagu soo kaalmaysay nagu saaciday shakhsiyaad naga soo raacay magaalada oo iyagana gurmad soo aadi sida libiga dad degan iyagana qaarkooda ay noo yimaadeen sidoo kale waxaan leeyahay xasan qaloocow nin la dhahaayo asigana wuxuu magaciisii kaalin mugle ka qaatay howlaha iyo barnaamijyada aan wadno xili webiga shabeelle ee mara magaalada jowhar iyo deegaanada ku teesan uu wado biyo aad u badan ayaa haddana waxaa jira goobo badan oo ka mid ah deegaanada gobolka shabeellaha dhexe uu ka fatahay webiga xilligan